watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo hadahan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subaxa xada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaad barnaamijka faaqidaada hadduu ilaahay yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona shalay intiinii dhegaystay barnaamijkan faaqidaada wararka waxa aan ku qaadanay dad xoololey ah oo markaa ka cawanaya xanuun xoolaha kaga dhacaya markaana ka dilaya haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa mid ka mid a xoololeyda oo saaka barnaamijka igala qaybgeli doona waxaan kaloo barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare kheyre dalka qatar waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda waddankaas waxyaabihii ay ka hadleenayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxa uu leeyahay garsoor kuwa midka ugu sarreeya nidaamka iyo weliba kala dambeynta dalka haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa isboortigii ayaa qeybaha dambe ee barnaamijkan ayaad ku maqli doontaan sidoo kale farsamadu waa qadar calinuur tabintuna waa anigoo ah cabdirasaaq maxamed waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada wararka
fasahankayagu tigisanuu tegayo gediga tubtaan maanta marinayno jidka toosan toobiya ha aan raacnay taariikh hor loo tamargashay noqotay halka sahankayagu tigisanuu tegayo gediga tubtaan maanta marinayno jidka toosan toobiya ha aan raacnay taariikh hor loo tamargashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydoone tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydoone tuhunsan soomaali baa tamar yaarow intaanad dhibu intaransan antala ku siine warhooy timirnabaa ku jirtaa ninka tuhunsan soomaali baa tamar yaarow intaanad dhibu intaransan antala ku siine warhooy timirnabaa ku jirtaa adduunyadana taageersan dalownay ku tasoobayaan tebaynay dalownay ku tasoobayaan tebaynay taariikh hor loo tamargashay noqotay isqadnay adduunyadana taageersan xaqayaga aan taabnin taanaadnay dalownay ku tasoobayoon tebaynay taariikh hor loo tamargashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiine tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiine ka tuhunsan soomaalibaa tamar yaaro intaanad dhiib weyn taransan anta la ku siine warahoy timirlaa ku jira ka tuhunsan soomaalibaa tamar yaaro intaanad dhiib weyn taransan anta la ku siine warahoy timirlaa ku jira quruxsan tuurtaan u wada guuray irrada gumaysta aan taran goynay ka kaleen tilmaanee ka taahaya taariikh hor loo tamar gashay noqotay usma quruxsan tuurtaan u wada guuray irrada gumaysta aan taran goynay ka kaleen tilmaanee ka taahaya taariikh hor loo tamar gashay noqotay ninkii aan taxgeeli nabadda agoogaha markaan qabanno inaanaanu turi doonin taasina ogeysiisee ninkii aan taxgeeli nabadda agoogaha markaan qabanno inaanaanu turi doonin taasina ogeysiisee kakaleen tilmaanee ka taahaya taariikh hor loo tamar gashay noqotay ninkii aan taxgeeli nabadda agoo-
waata dhegeystayaal heestaas barnaamijka faaqidaadda ayay daafur ahayd barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa intii niisha la dhegeystay barnaamijkan faaqidaadda wararka waxaan ku soo qaadanay ee xanuun ku dhacaya een xoolaha ku nool deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wariyaheenna ayaa markaa inooga soo warbixiyey xoololayda ayaan raadinaynay saaka waxaa nagala qaybgelaya ee mid ka mid ah dadka xoolahaas ay ka dhimanayaan ee sidoo kalena ku nool deegaanka ugu daran ee xaaladaas ay ka jirto qadka telefoonka ayuu hadda ku jiraa walaal marka hore een waxaad noogu bilowdaa een magacaaga marka xigana waxaad sharaxaad kooban aada naga siisaa bal xanuunkan iyo marka xoolaha uu ku dhaco sida loo dareemayo
waa walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa geed jacala xariir waad mahadsantihiin xariirkaad wala soo samayseen xoolaha waxaan ku dhacay dadkaanu deegaankaana waxba noloshooda ku tiirsaneed nolosha xoolaha iyo beeraley ahaayeen iyadoo abaarta laga soo baxay oo nala daala dhacayo kenya maanta oo dhan aandana xooliyo cudurka ka- ka kordhacay ma garan waxaa intaas dheer marka cudur aan aragna maahan weligayn dadku waa dareena marka hore waxaa u qabtaa wax dhulka inuu wax ka urinayo markuu dareeyo saacad ka bacdi dareeruu keenaa waa dhacaa markuu dhacna lug walba meesheeda u fidsamaysaa xogeyd ee dhiigana dabaduu ka keenaa iyo adkau dhacaan iyo xoog ka keenaayo ee mataqaanaa abur waaya marka ee cudurkan inaa xoolihiina aad ku aragtaa ku ku aragteen een goormay ahayd
wallahi ma dheerayn marka hadda uu maxaayato adigu usbuucan dhexdiisay ahayd oo roobabkii iyo wax bilowdeen oon islay marka abaartii waa kasoo baxdeen marka waxaa jirta qoys dhan oo soo u xereeyay loodii u xerootay maxaayato aan waxba uga kaagacuno halna laba neef uga kaagacday halna iyo saddex neef uga kaacda lo isbiitan yahay leeyahay marka cudurkaas marna waan aragnay cuduraan weligayn aragnana maahin marka dadkii xooladhaqatada ahay gobolkood gasooyinkii iska kor fadhiyaanba marka xaqda kaaga hadlo waaya marka xoolaha een mid mid miyuu ugu dhacayaa ma safmarayn weeyaan cudurkan maayo saas mareen waaye waxaa jirta lo oo adiga lixdan iyo shan neef camal aheed oo saykasada u gashay sideed neef aa ka hed oo intii kalena way dhinteen hal kastaba sabaxdii markii waagu barya waxaa loo tegay asagoo lugta garaynaya afkana abuur ka wada waay marka waarolowda ugu xayisanaydo maxayto ugu waaweynado ugu foolnanooda ilaa iyo hadda een, wax xoolo ah oo xanuunka ka kaca ma jira mase een, neefkii uu ku dhacaba waa uu dhintaa maya wax yar daawoyin iyo waxbaan waxunay daawoyin aan ka gadanay ee, qoladan xanaalaha xoolahana waa mataqaana ayaguna waa tageen maadaama aysan daaweynayna xoogay waxayna siiyeen saas saas waa camal marka waa jiraan xoogay ilaahay xamdigiis een, ilaahay baa mahadale ilaahay baana caafimaad keena marka nafka markii uu dhaco kabacdi daawada waxba kama tarto laakiin mar haddii uu intuu jarayhaya haddii istaraftada ay la kulanto waa fiicnaa sida badan kuwana waa ku dhinteen kuwana xoogay mataqaana waa ka kacay waaya marka een, dawada hadda aad u hesheen waa nuuce
waa nuuc adiga caana ee nuucaas caana ee hadday yeesho sida badan waa fiicanta laakiin xoogay istarabto oo waxna saas awood waawn iyo waa ku fafasuuqan naf cod waxaa la yidhi nafaan uka madan tan ninaan uka madan tahay anuu gacanta geliyahay aduu taaftaaf badanaan garanay laakiin daawada garuurka ah oo maxayeeto ee yaa xoogay haddii ay kaas hesho haddaysan dhicin intaysan dhicin ka hor aaday u fiicnaaya marka cirbad ahaana loogu durayaa miya mase afkaa laga siinaya dadcaana loo siinaa maanta baad durto maalin kabacdi aad siinaya midda kaloo istartawaana lix saaca kabacdi aad ku celinaya waa uu iska wax iska baristamaala maayna wax maxayeeto oo tayala ma ahan waa uun iska taaftaaf oo waaye nafta qancile waaye waayahay ilaa iyo hadda marka tiraha xoolada xoolaha ah ee cudurkan uu dilay een, miyaad haysaan waa hayaa adiga qoyskaynaas meesha degan oo xaafadahaas meesha degan boqol iyo labaatan iyo shan waayo qoyskayna halaas oo degdeg oo arbaca wa cishriin saaca oo degdega oo sidii lagasada loo saddex subaxoo isku xigtayba dhimashada ugu badan dhacdaba ha marka ee, ilaa iyo hadda een, maamulka een, gobolka iyo dowladda wax xiriir oo aad la soo samayseen ma jiraan maamulka dawladda waa maamulka gobolka waa usoo gudbinay wayna og yihiin insha allah waana kolley waxbaan ka qaban doonaa ay yihiin marka cod kasta oo wax qabanaysa oo caafimaadkaas xoolaha iyo dhakhaatiirtii kamida iyo cod kasta oo wax maaragtay bulshada faacidaysa kolley iyo kolley meeshaas waxa ka dhacay een, wax maaragtay aanan arag weligaan cudurkan miyuu simayaa marka geela lo-da iyo ariga mise ayo arigaan ku aragnay ariga iracadka iyo iraha iyo loodaba waa ku aragnay laakiin geel maba joogo meesha geel kuma arag haye een, marka ilaa iyo hadda wax gurmada ma hesheen marka
wax hadda gurmad oo saasana helin wax gurmad hadda saas qolada wanaala xoolo iska umtagto daaweyna waxaan laakiin xoolaha cudurka aan qabnay ee wadada uu yahay inaan ogaano oo meesha tegay xoogay waa jiraan walow aysan hadda awood saasoo mataqaana cudurka dili karta aysan hayn haddana waxaaba muhiimaba cudurkii wadaduu kaa jiro inaad ogaato oo inuu wuxuu yahay aad ogaato markaas aad meesha- wadadiisa aad qaato waayahay taas un baan ka rabnay waana tageen oo waa maaragtay un wax kasoo waxayeen marka waxaan u baaqaynaa cid kasta oo maxayto naala xoole ama uu marka meeshaas waxa ka dhacay een dadkii noloshooda ay ku fiirsaneed xoolaha xoolihiina waaye hadda gabar oo oo oo hal neef kasoo helay iyadoo gasadii xoolaha taagnan kasoo tegay maalinta daraad oo oo oo maaragtay markaasaan yidhi dhimashada iyo noloshaba bini-aadanaa lahay waxbaan ku leenahay sabar walaalay marka wallahi meeshaas waxa ka dhacay khayr ilaahi waay adinka xoololayda ah soo idiima fiicnayn een, xoolaha xanuunsanaya iyo kuwa kale inaad kala ilaalisaan ha maya waa kala karantiilnaba waa kala karantiilnaba oo nafkii soo dhacay wixii aan markaas fagaanay waa kala socono dhowr meeloodaan kala geyna hatee
geedi cali cariif oo ka mid ah een, xoololayda ku nool gobolka shabeellaha dhexe een, markaana iiga warbixinayay xanuunka een, xoolaha ku dhacaya waxa uuna sheegay in xanuunka ugu daran uu ku dhacayo een, lo-da sidoo kale aricadka iyo idaha ayaa ku xiga buu yidhi Een, wuxuuna ka warbixinayay astaamaha een, lagu garanayo een, xoolaha markuu xanuunkaas uu haleelo haddaba aada buu u mahadsan yahay een, wixii soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeenna ayaad ku maqli doontaan een, hadduu ilaah yidhaahdo
matana weeyo meel bay ka warag
barnaamijka faaqidaada wararka ayaanu weli ku guda jirnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray een, dalka qatar waxayna halkaa kula kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladdaas waa safarkii ugu horreeyey oo madax ra-iisul wasaaraha uu bannaanka uga baxo ama uu dibadda u aado tan iyo markii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa kulan albaabada ay u xiran yihiin waxa uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda waddanka qatar waxa ayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen cilaaqaadka u dhexeeya dalalka qatar iyo soomaaliya in aada loo adkeeyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa kala hadlay in qatar ay aada uga qayb qaadato dadaalada loogu jiro baxnaaninta dadka abaaraha iyo cudurada ay isugu darsoomeen ee soomaaliya ku nool qatarna waxa ay ka mid tahay wadamada sida weyn uga qayb qaadanaya gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen loo sameynayo dalka qatar gaar ahaan magaalada dowxa waxaa ka dhacaya shir looga hadlayo maalgashiga iyo dhaqaalaha ra-iisul wasaaraha ayaana shirka ka qeybgalaya haddaba haddaan fiirino dhinaca soomaaliya dib haddaan ugu soo laabano guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in garsoorku uu yahay kan ugu sarreeya ee sahli kara nidaam iyo kala dambeyn dalka laga dhaliyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidla suleymaan ayaa waxa uu sheegay in uu ka shaqayn doono sidii garsoorka loo hormarin lahaa islamarkaana soomaaliyo idil ay cadaalad u heli lahayd garsoorka iyo cadaaladda waxaa ka shaqeeya hay-ada fara badan qaar waa kaabayaal qaarna waxa weeyaan waxay lafdhabar bay u yihiin inta badan marka laga soo marka horta cadaaladda la yidhaahdo cadaaladdu way ballaaran hay-ad kasta ama meel kasta oo nolosha ka mid ah way taabanaysaa cadaaladdu waxay taabanaysaa siyaasadda caafimaadka ee dawladda waxay taabanaysaa dhaqaalahay taabanaysaa waxay taabanaysaa maamulkay taabanaysaa waxay taabanaysaa arrimaha bulshaday taabanaysaa yacani majaal ka mida ma waxbarashaday taabanaysaa qayb ka mida nolosha amaba hay-adaha dawladda oo aan cadaalad taabanayn lagala rabin cadaalad inay sameysho haba yaratee lagama haba yaratee ma jirto haba yaratee sida looga rabo garsoorka inuu hawshiisa garsoori uu cadaalad uga sameeyey ayaa dawladda qaybaheeda kala duwana looga baahan yahay inay cadaalad sameeyaan mas-uuliyiintooda mid sarreeya iyo mid mid dhexe iyo ilaa iyo heerka u hooseeyana looga raba inay cadaalad sameeyaan markaasay waxay noqon kartaa maxay cadaaladdu mid qofka muwaadinka uu dareemo garsoor ahaan marka la eego hay-adaha aada u kaaba wasaaradda cadaaladda oo ka oo ah waajahadda siyaasadeed ee matasha siyaasadda guud ee dalku markaa kaliya xagga cadaaladda wax weyn wasaaradda cadaaladda weeya waxay wakiil looga tahay waaxdii fulinta oo ah waaxda tunka roon waaxaha dawladda ee xagga ee gacanta ku haysa dhammaan wixii imkaaniyaadka dawladnimo ay lahayd marka in ay garsoorka uga faa'iidayso oo ay ku horumariso oo ay ku baahiso garsoorka waxa weeyaan waa hay-adda u xilsaaran waana uga mahadnaqaynaa wada shaqaynteeda hay-adaha kaaba xeer ilaalintii baa ka mida xafiiska gariiqaan gudaha qaranka ka mida ururka qareenada ka mida ururka qareenada waa ururka ugu hawsha ballaaran oo mar kasta oo xeeraan taagan tahayna qareen baa barbar taagan mar kasta oo gariiqaanku uu taagan yahayna barbar baa qareen baa barbar taagan hadday labadaa wadkood midkood aanu taaganayn iyaga is barbar taagan oo qareenka qareen kale baa barbar taagan oo waxa weeyaan waa isna hay-ad aada u ballaaran
guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidl suleymaan ayuu ahaa oo markaa sheegayey in ka guddoomiye ahaan iyo garsoorayaashiba ay aada uga shaqayn doonaan sidii garsoorka dalka loo hormarin lahaa oo qof waliba oo soomaali ah uu cadaaladu u heli lahaa si soomaaliya ay aada uga hormarto dhanka garsoorka
soomaali waa mid waa uliyo mayra
barnaamijka faaqidaada wararka ayaanu weli ku guda jirnaa dhageystayaasha iminka nagu soo biiray waxa ay nagala socdaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya meel kastaad joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isna waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanka puntland la kordhin doono kuwaas oo hadda tiradoodu ay gaarayso lixdan iyo lix xubnood laakiin tirada intaas laga badin doono waxa uuna hadalkaa uu ka jeediyey xaflad ka dhacday magaalada london ee wadanka ingiriiska dhinaca kale deegaano kamid deegaano ka tirsan maamulka puntland waxaa ka horay roobka guga oo wadooyinka qaarba uu biyo dhigay haddaba wariyaheenna inooga soo waramo magaalada garowe yuusuf maxamed maxamuud ayaan qadka telefoonka kula xiriirnay
sida todobaadadii ugu dambeysay baraha bulshada iyo deegaanada puntland howleynta ugu badan buu ahaa in madaxweyne puntland uu ka codsaday garaha wakiilada puntland oo haata lixdan iyo lix xubnood in lagu daro toddoba xubnood oo la siiyey beelo kala duwan oo awal aan ku lahayn habqeybsi iyo baarlamaanka puntland madax aan xubnaa runtii wuxuu u gudbiyey madaxweyne sida la sheegayo golaha wakiilada puntland guddoonkooda balse waxaa jirta arrin dastuuri oo dastuurka puntland uu sheegayo in lixdan iyo lix xubnood oo baarlamaanka puntland ah aan laga badin karin baarlamaanka ilaa oo arti dadweyne loo qaado in lixdan iyo lixda xubnood laga badin karo oo ay badin karaan keliya in bulshada puntland ku dhaqan guud ahaan ay cod u qaadaan in la badiyo la kordhiyo xubnaha baarlamaanka puntland marka dadku waxay isweydiinayaan sida ay isu waafaqayso codsiga qoraalka ee madaxweynaha uu ku codsaday in baarlamaanka la kordhiyo golaha wakiilada uu kaga codsanayo in la kordhiyo iyo qodobka dastuurka ku qornaya in haddii la kordhinayo lixdan iyo lix xubnood ee baarlamaanka puntland ay kordhin karaan iyadoo artidadana loo qaado marka runtii weli baarlamaanku arrintaas iyo guddoonkooda kuma aysan jawaabin wax hadalaa kama soo bixin qoraalna kama soo bixin madaxtooyadana weli si rasmi ah uma aysan caddayn arrintaasi balse waa mid bulshada ay si weyn u hadalhayaan guud ahaan suuqana si fiican ugu jirta marka waa inay baarlamaanku ka fadhiistaan marka hore arrintaas
waa inay jawaab ka bixiyaan ka fadhiistaan ay caddeeyaan inay arrintan iyagu wax ka qaban karaan iyo in qodobka dastuuriga ah iyo codsiga madaxweynaha ee ah in la koriyo labadaas la is waafajiyo haddii baarlamaanka ka fadhiistaan ay kordhiyaan waxay noqonaysaa in qodobkaas la sigiyo ah in haddii la kordhinayo lixdan lix xubnood ay noqoto in afti dadweyne loo qabo ay dadku ay kordhiyaan waayahay dhanka kale deegaanada puntland waxaa ka da-ay roobabkii sidoo kalena puntland waxa ay ka mid meelaha sida weyn ee abaartu ay soomaaliya u saameysay dhanka bal iyana iga waran
aada waad mahadsan tahay runtii bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jira deegaanada puntland abaaro xoogan oo si weyn u saameeya beliga dunyada kuwaas oo guuraan iyo nafta dadka xataa inay khatar gasho markii dambe ay ku sigato toddobaadii ugu dambeysa waxaa ka dhaay deegaanada puntland roobab kala duwan oo si fiican loogu diirsaday runtiina noloshii reer guuraaga dib u soo celiyey kuwaas oo si teelteela uga daayay guud ahaanba inta badan deegaanada puntland habeenada hore habeen hore waxaa ka daayay inta badan deegaanada puntland roob si fiican loogu diirsaday magaalooyinka qardho garawe gaalkaayo burtuley guud ahaan inta badanba roobkaasi caayo wuxuu hakadgeliyey shay qaybo badan oo kamid ah sooti gaadidka puntland taasi oo biyo badan soo rogay laami kala taray qaybo kamid ah bundooyinka oo ay jirtay wada inay baabuurta ay maraan sabaabo badan halkaas qalado ku yimid marka runtii inta badan deegaanadan la xiriiray waxaa sheegay in roobkaas si fiican loo haray in lagaga baxay marxaladii hore xaaladii abaarta runtiina ilaahay uu ka saaray dadka umahad uga shukrinayaan raxmada rabbi xugan
waa tahay aad iyo aad buu umahadsiyay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena yuusuf maxamed maxamuud oo inooga warbixinayay madaxweynaha maamulka puntland oo guddoonka baarlamaanka maamulkaas ka dalbaday in la kordhiyo tirada xildhibaanada puntland oo hadda gaaraya lixdan iyo lix xubnood islamarkaana toddoba xubnood lagu daro iyo roob ka da-ay deegaano ka tirsan puntland haddaba qeybihii dambe ee barnaamijka faaqidaada ayaan isla soo gaarnay wararka ka imaanaya kuuriyada koonfurta kuuriya ayaa sheegaya in kuuriyada boqooyi ay riday gantaal loo maleynayo in uu yahay nooca balastikada ah gantaalkan waxaa laga gamay gobol u dhow xeebta galbeed ee dalka waqooyiga kuuriya waxaana sidaa kusoo waramaya wakaalada wararka yukham kuuriyada waqooyi waxay sanadkan samaysay tijaabooyin isxegxega oo ay gantaalo ku ridayso arrintaana waxa ay sii kordhinaysaa xiisada u dhaxeeya iyaga iyo maraykanka maraykankana waxa uu gacan ka haystaa dalal kuuriyada koonfureed uu ka mid yahay guuriyada waqooyina aad bay ugu hanjabtaa dalalka qaarkood oo maraykanka gacanta siinaya yokohama ayaa dardar gelinaysa barnaamijkeeda niyugleerka iyo gantaalada sanadihii ugu dambeeyey inkastoo oo ay inkastoo ay soo food saartay cambaareyn caalami ah iyo cunaqabateyn qaramada midoobay ay kusoo rogtay hase yeeshee kuuriyada waqooyi ayaa ka dhaga adeegaysa baaqyada kaga imaanaya dalalka caalamka iyadoo aada isha ula raacaysa daandaansiga kaga imaanaya dhanka maraykanka barnaamijka faaqidaada intaanan soo xirin kooxda kubadda cagta arsenal iyo stog ayaa kulmay afar iyo hal waxa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee arsenal laakiin rajada arsenal ay ka qabto inay ka qayb gasho sanadkan champion leaga waxaa hoos u dhigtay kadib markii ay badisay kooxda kubadda cagta ee man city sunderland oo seri b da mar hore xaqiijisay inay aadi rabtana xalay waa laga sii badsho guuldaraa lasii baday barnaamijkii faaqidaada wararka ayaa saaka gebi ahaanba intaas iga eeg qadar cali nuur ayaa dhanka farsamada joogay tabintuna anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiina ayuu ahaa dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya nabad
kasahankayagu tigisanuu tegayo gediga tubtaan maanta marinayno jidka toosan toobiyaha aan raacnay taariikh hor loo tamargashay noqotay halka sahankayagu tigisanuu tegayo gediga tubtaan maanta marinayno jidka toosan toobiyaha aan raacnay taariikh hor loo tamargashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiye tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiye ka tuhunsan soomaali baa tamar yaaro intaanad dhibu intaransan antala ku siine warhooy timirraa ku jirtaa ka tuhunsan soomaali baa tamar yaaro intaanad dhibu intaransan antala ku siine warhooy timirraa ku jirtaa adduunyadana taageersan talownay ku tasoobayaan tebaynay talownay ku tasoobayaan tebaynay taariikh hor loo tamargashay noqotay isqadnay adduunyadana taageersan xaqayaga aan taabnin taanaadnay talownay ku tasoobayoon tebaynay taariikh hor loo tamargashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiye tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydi